Qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada Johor ee caasimadda Hirshabeelle ayaa si weyn uga faa'iidaystay fursadaha ganacsi ee ka jira xaafadaha magaaladaasi iyagoo bilaabay ganacsiyo yaryar oo guryahooda ah taasoo wax badan ka beddeshay noloshooda dhaqaale ee taasoo wax badan ka beddeshay noloshooda iyo midda qoysaskooda. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka warbixinaya qaabka ay ganacsiga ugu soo biireen iyo waxyaabaha ku dhaliyay.
Tabakaayadan yaraa meesha iigu taalo ayaan ku ganacsadaa. Waxaan iibiyaa sida burka, sokorta, bariiska, baastada ayo nooc bagaash intay ku imaato ayaan ku iibiyaa meeshaan.
Wax badan oo ilmaha ay isticmaalaan iyo habeenka inta ay jecel yihiin oo macmacaanka ah.
Hataa marka waxaan iibiyaa sida waxaa la mid ah baatiyaasha, dharka ciyaareedka, ee maacuunta, qudaarta ayo nooc meesha ay ku timaado ayaan ku iibiyaa sanduuqadan. Sida burka, sokorta iyo bariiska magaalada ka soo iibsada Johor. Bagaashka kale yaryarooga wixii ah iyo baatiyaasheena waxaan ka kaystaa xamar. Kolley muddo waxaa ku jira laba sano. Ganacsiga sidiisa waxaa ah marna waa ku qeyrey marna waa ku khasaarey. Alxamdulillaah wuxuu Ilaahay ugu talagalay waa ka helaa. Wallaahi hadda ani ee maxay dhahaan waxaan ku doortay inaan xaafada ku ganacsado anigoo ku jiro ciyaalkeyga dhex joogo ee waxay rabaan umaaray karo oo shaqadeena qabsan karo.
Shaqa abuurkan danteyga igu dhalisay in aan gurigeyga furto sida qofka kalunta oo ilmoole oo suuqa gaari karno waa u soo dhaweeyay guriga xaafad diris leewa anka hilib inaan kaastaan marwa aan gatabo wax dhanba aan leeleeyahay gataan marwaayo dadkii suuqa aadi karno kalunta iga adeeganaas wixii iyo habeenkii qofkii habeenkii garab rabta habeenkii la biin loo keenaa oo suuq maabeen furan anoo iga gadanaa saas darteeda igu soo kordhisay anna aliyoonkeyga inaan wixiis ilaahay iga soo saaro ilmeyga aan siisto xamaray ka imaada handaladaana kasoo gataay ana xamar baawar weyn muka adeegsi kari baasaas mahaasta ilaahay ii saalo handaladaana kasoo gataay aliyoonkeygaasna aan kabiibeeraastaay xaafadahaana ku gataay suuqa adeegkana dhexee waxa waaye dad bilay qaataan bishii bilay iga adeeganaayeen haddii usoo dhacday bish kasteyga iyo tuulana i siinayen ana faa'iidaba i tahay ma ahobo